halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda voice of america oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin arbaca ah bisha novembarna waa saddex sanadka laba kun koob iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo halka washington ay saacaddu tahay lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cashe ibraahim aadan qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah dhallinyaro tartan ciyaareed uu uga furmayo beledweyne oo qalab isboorti la guddoonsiiyey
maanta xafladda aan iskugu imaan waxay tahay in aan idinku wareejinno agabkii idinku dargareen xiriir kubadda cagta soomaaliya waana uga mahadcelinaynaa dhowaan waxaan oo furmi doona insha allah horyaalkii seeraeeda ee degmada beledweyne waana horyaalkii ugu horreeyey
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dhallinyaro magaalada boosaaso ka hirgeliyey goob lagu soo bandhigo laguna kaydiyo xogaha cilmi baarisyada la sameeyo heesihii iyo cayaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore waxaad kusoo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo glen yankin oo ah jamhuuri ayaa talaadadii ku guulaystay doorasho si uu u noqdo guddoomiyaha xiga ee gobolka virginia ee maraykanka mid ka mid ah dhowr tartan oo si dhow isha loogu hayo ka hor doorashooyinka dhexe ee sanadka soo socda ninkan ku cusub siyaasadda ayaa ka adkaaday murashaxii ka socday xisbiga dimuqraadiga ee terry mcalaf oo ahaa guddoomiyihii hore ee virginia isaga oo helay koob iyo konton boqolkiiba halka mcalafna uu helay sideed iyo afartan boqolkiiba iyadoo inta badanna codadka la tiriyey ka hor doorashadii talaadada ayaa labada murashax waxa ay muujiyeen muhiimadda ay u leedahay masraxa siyaasadda qaranka iyada oo mid ka mid a labada tartan ee guddoomiyaha gobol ay ku tartamayeen sanadkan iyadoo dimuqraadiyiinta iyo jamhuuriga ay eegayaan doorashada soo socota ee sanadka oo ay ku tartami doonaan dhammaan kursi ee aqalka wakiilada dimuqraadiyiinta ayaa waxa ay haystaan aqlabiyad yar oo ah aqalka iyo sanadka labadaba oo in ay lumiyaan xukunka midkood amaba labadaba sanadka soo socda ay ku adkayn doonto madaxweynaha dimuqraadiga ee joe biden inuu sii wado ajandihiisa sharciyeed biden ayaa ku guulaystay gobolka virginia toban dhibcood doorashadii dhacday sanadkii hore wadamada afrika oo ka qaybgalaya shirka c o p ee cimilada ee ka socda magaalada glasgow ee gobolka scotland ayaa ku dhaliilay wadamada qaniga ah in ay ka gaabiyeen ballanqaadkoodii ahaa in ay balaayiin dollar siinayaan si ay ula qabsadaan isbeddelka cimilada wadamada adduunka ugu hodansan ee laysku yidhaahdo g ayaa sideetan boqolkiiba ka ah qiiqa hawada lagu sii daayo si kastaba ha ahaatee saynis yahanadu waxa ay sheegeen in wadamada saboolka ah gaar ahaan afrika ay la kulmaan dhibaatada ugu daran ee isbeddelka cimilada wadamada qaniga ah ayaa sanadkii laba kun iyo sagaalkii waxa ay ballan qaadeen inay siinayaan wadamada soo koraya lacag dhan boqol bilyan oo dollar sanadkii si ay uga caawiyaan wax ka qabashada isbeddelka cimilada balse taariikhda la hirgelinayo ayaa dib waxaa loogu celiyey sanadka laba kun iyo saddex iyo labaatanka kaasoo ku bilowday shirkii marka uu furmayey c o p duhur wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan magaalada boosaaso oo laga daafuray barnaamij cusub oo cilmi baariseed kaasoo aqoon-yahanada dhallinyarada ah ay u sahlayaan inay soo bandhigaan aqoontooda in iyo sidoo kale meelo ay ku daabacaan xogtooda ku aadan markii ay cilmi baaris ka sameeyaan barnaamijkan cusub ayaa waxaa lagu magacaabaa somali health action journal waxaana iska kaashanaya jaamacadaha dalka iyo kuwo ku yaala dibadda cilmi cumar xaaji cilmi oo ka mid ah dhallinyarada ayaa waxa uu ka waramay ama uu ka hadli doonaa dhallinyarada baahiyihii ay u qabeen meelo ay ku daabacaan xogahooda ku aadan cilmi baarisyada ay sameeyaan yuusuf horta aad baa mahadsantaa marka hore kaaga mahad celinaya boqolkiiba boqol haddaan si kooban u sharxo barnaamijkan waa journaal weeye lagu daabici doono maqaalada cilmiga ah ee weliba laga qoro culumta caafimaadka inta badan journaalkan waxaa la yidhahdaa somali healthy action journal waxaa samayntiisa iska kaashaday jaamacado badan oo ilaa toddoba jaamacad oo wadanka ku yaala way ka mid tahay jaamacadda bariga africa jaamacadda ummadda soomaaliyeed jaamacadda banaadir jaamacadda muqdisho jaamacadda gaalkacyo jaamacadda busta jaamacadda camuud jaamacadda hargeysa jaamacado badan oo noocaasa iska kaashada iyo jaamacado shan ah oo waddanka sweden ku yaala oo ay ka mid tahay jaamacadda umiya jaamacadda laarna iyo jaamacada noocaasa iyo urur ay leeyihiin cilmibaarayaal soomaaliyeed iyo kuwa swedisha oo barnaamijkan gacanta ku haya hadeer intiisa badan samayntiisana qayb weyn ku lahaa marka intaasoo qaybood baa iska kaashaday muhiimadda laga leeyahayna waxaa weeye in kor loo qaado cilmibaarista soomaalida ayna helaan meel ama goob platform ay maqaalada cilmiga ah ay qoraan ee caafimaadka ka qoraan cilmibaarisada research articleska ay qoraan iyo waxyaabaha la xiriira cilmibaarisada ay sameeyaan meel ay ku daabici karaan at the same time ah meel furan oo cid kasta oo danaynaysa ay ay ay ay ay maqaalada ay daabacdaan ay ay qoraan ay ku daabici karaan sidoo kalena open access oo cid kastoo danaynaysa inay xog hesho ay soo geli karto ay kala degi karto ay akhrisan karayso journaalkan waa journaal marka noocaasa waa journaal inta badan loogu talagalay in kor loogu qaado qoonta cilmibaarayaasha soomaaliyeedna iyo waxa ay qoraanna ay kusoo daabacaan muhiimadaasaa laga leeyahay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo door inteleg ayay dhalinyarada ee jaamacadaha magaalada boosaaso ay ku leeyihiin daafurka ee barnaamijkan barnaamijka saan sheegay horta jaamacadahaasaa iska kaashaday barnaamij ballaaran weeye oo waddanka oo dhan la rabo inuu gaaro haddii eeba subxaana watacaala qadaro marka barnaamijku waa barnaamij jaamacado ay leeyihiin jaamacadaha dalka aan tilmaamay baana wada aasaasay muhiimad buu u yeelanaya dhallinyarada gaar ahaan dadka cilmi baarayaasha ah gaar ahaan cilmiga caafimaadka wax ka qora serjuriska faa'iido badan buu u yeelanaya waxay helayaan meel ay wax ku daabacdaan waxaa sidoo kale uu anfac u yeelanaya ardada dhallinyarada ah ee wax qorta marka qaybtood marka ay qorayaan cilmi baarisyada waxay u baahan yihiin wax loo yaqaan literature review inay sameeyaan literature search sameeyaan xog hore loo qoray ay helaan marka halkan waxay u noqon doontaa meel ay wax ka faa'iida ay xog ka helaan saanse sheegay jaamacadahaas dalka ku yaala iyo jaamacadaha sweden iyo ururka somali swedish researchers association la yirahdo istaga ee cilmibaarayaasha sweden iyo soomaalida ah ayaa barnaamijkan aasaasay oo xooggiisa iyo muhiimadiisaba leh horey dhalinyarada markay sameeyaan cilmi baarista ee kala duwan ama ay qoraal sameeyaan ma lahaayeen meelo ay ku daabacaan marka laga yimaado baraha social media inta badan soomaaliya ogaalkay journaal sidan oo kale ahoo sidan u diyaarsan oo international ahoo quburo ku xeleer cilmigan caafimaadka ay gacanta ku hayaanoo weliba dhanka akademiga jaamacaduhu gacanta ku hayaan ma jirin cilmibaarayaasha soomaaliyeed ee dhalinyarada ah iyo guud ahaanba cilmibaarayaasha soomaaliyeed maqaalada ay qoraan ee cilmiga ah ee ay ka qoraan culumta caafimaadka inta badan waxay ku daabici jireen journaalo caalamiya oo dalka dibaddiisa laga leeyahay iyo kuwo dalal kale laga leeyahay marka ma jirin meel gudaha ah oo inta badan ay ku daabacaan oo wadanka laga leeyahay marka inta badan caqabad bayna ku noqon jirta qaali bay ahaayeen mararka qaybtood waqti dheer bay qaadanaysa in la publish gareeyo marka howlo badanoo noocaasa iska jiray qiimaho qaali ahaa iyo waqtigay qaadanaysa waxyaaba noocaasoo badan caqabada lakiin hadda insha allah waxaan rajaynaynaa in caqabadahaas iyo culeysyadaas haysta cilmibaarayaasha soomaaliyeed uu journaalkan dabooli doono oo wax badana ka saacidi doono haddii eeba qadaro waxaa idii sheegteen dhalinyaradu ay baahi u qabeen meel ay ku daabacaan xogahooda ama cilmibaarista ama qoraalada ay sameeyaan marka hadda muxuu ka bedeli karaabaa is ohan kadhaa cilmi dhalinyaradu hadda waxay heleen meel ay iyagu leeyihiin dhalinyarada soomaaliyeed meel kastay daafaha dunida ka joogaan ee wax qorta ka qorta problemyada ama dhibaatooyinka caafimaad ee waddanka ka jira riseejyada ay sameeyaan waxay heleen ama cilmibaarsiyada ay sameeyaan waxa ay heleen meel ay ku daabacdaan iyagu ay leeyihiin oo open access ah oo leh bir reviewd ahoo waxa ay qoraan laga hubinayo laga saxayo oo dad aqoontooda iyo aqoon ka sarraysa leh ay ay ay review garaynayaan ay hubinayaan journaalkan haddeer ogaalkay waxaa review garaynaya oo meditreska ah maxaa la odhan jiray tafatiriyaalka ah dad culumta caafimaadka heer sare ka gaaray aqoon sarena u leh marka dhallinyarada soomaaliyed waxay heleen meelay wax ku daabacdaan oo iyagu ay leeyihiin waxa ay qoraanna intaan la daabicin laga hubinayo bir reviewid ah open access oo waxa ay qoreen ay cid kasta oo soomaaliya ama ajnabiya ee doonaysa inay akhristaan ay ay u furan tahay dadka aan haddaan yaro tilmaamo aan isleeyahay tusaale haddaan example bixiyay soomaalidu wada taqaan waxaa editor jiefka ah joornaalkan doctor khaliif bile oo ah professor cilmiga public healthga khibrad dheer u leh muddo dheerna ka shaqaynayey cilmi baarista soomaalida darajooyin sarena ka soo gaaray hay-adda caafimaadka adduunka marka example haddaan usoo qaado ama tusaale ahaan professorkaasoo kale de waa qof aan isla leenahay boqol kiiba boqol maadaama editor jief ka yahay joornaalkan xogta lagu daabici doono waxay noqon doontaa xog sugan oo la hubiyey oo tayadana lagu kalsoon yahay faa'iidooyinkaasaan isleeyahay bay dhallinyarada soomaliyeed ka heli doontaa wax la huban inay daabacaan meel ay iyagu leeyihiin inay heleen wixii hadda ka dambeeya aysan marti u noqon doonin joornaallo caalamiya aysan marti u noqon doonin waddamo kale joornaallo laga leeyahay ay heleen joornaal ay iyagu leeyihiin oy soomaali leedahay oy soomaali gacanta ku hayso iyagoo kaashanayo khubro kaloo ajnabiyaba dhallinyarada sidee arrintan u arkaan marka inay helaan meelay xogtooda iyo daabacadooda ay ku sameeyaan cilmi ugu dambeyntii aad bay usoo dhaweynayeen xafladihii lagu daahfuray joornaalkan muqdisho way ka dhacday waan ujeeday dhallinyarada dareenkooda boosaasay ka dhacday jaamacadda bari afrika shalay ayay qabatay waxay ka dhacday sidaasi leeg maxaa la oran jirayey gaalkacyo hargeysa iyo bowraman inay ka dhacaysaan rajeynayna haddii aaba qadaro meelahay hadda ka soo dhacday dhallinyaradu aad bay ugu faraxsanaayeen una soo dhaweynayeen dareen soo dhaweyn oo aad wanaagsanna waa ay muujinayeen in la helo meel soomaaliyeed oo waxa ay qoraan oo cilmibaarista ay sameeyaan u furan oo ay ku daabici karaan aad bay usoo dhaweeyeen wayna ku faraxsan yihiin xaqiiqatan anoo afkooda ku hadlayana aad baan ugu faraxsannaha inaan helno maadaama aan ka mid ahay dadka cilmibaarayaasha ee culumta caafimaadka wax ka qora farxad gaaray ii tahay noo wada tahay cid kastoo wax qorta inaynu helno meel aynu inagu leenahay oo open access ah oo beer reviewida oo lagu kalsoon yahay wax lagu daabacayo inaan helno oo dad khubara ana ay gacanta ku hayaan aad baan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa boqol kiiba boqol
kaasi waxa uu ahaa cilmi cumar xaaji cilmi oo u waramayey wariyaha v o e da ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf halkaad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o e oo si toos idinkaga imaanaysa magaalada washington haatanna waxaad nala dhegaysataan heestan
xareedoy ka xulan hablahay
waxaan filayaa inaad si weyn uga helayseen heestaasi welina waxaad la socotaan idaacadda duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta magaalada beledweyne waxaa lagu qabtay munaasabad qalab isboorti lagu guddoonsiinayay iyo kooxo ka tirsan magaalada oo tartan ciyaareed uga bilaabanayo magaalada beledweyne sida uu kusoo warramaya wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane
munaasabadan lagu qeybinaya agabka isboortis oo ay ku deeqeen xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed ayaa waxaa ka qayb galay gudoomiye ku-xigeenka gobolka hiiraan la taliyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed ee dhanka horumarinta gobolada xuseen maxamed jimcaale abko kaaliyaha xogayaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed maxamed cali jabane gudoomiyaha ururka xiriirka kubadda cagta gobolka hiiraan cali maxamed cabdi iyo hogaanka saare-aada kooxaha ka qaybgalaya tartanka hogaanka ciyaaraha gobolka hiiraan iyo kan degmada beledweyne ayaa hadallo dardaaran iyo dhiirigelinba isugu jirta waxa ay ka jeediyeen xafladda qalabka lagu guddoonsiinaya lixdan kooxood
maanta xafladda aan iskugu imaana waxay tahay in aan idinku wareejino agabkii idinku daragaleen xiriir kubadda cagta soomaaliya waana uga mahad celinaynaa dhowaan waxaa noo furmi doona insha allah horyaalkii seeraeeda ee degmada beledweyne waana horyaalkii ugu horreeyey ay taabigelinayeen xiriir kubadda cagta soomaaliya adikaa fursad u helay fursad fiicanna waaye marka hore waa ugu mahad celinaynaa martida noogu imaaday xamar walaalkeen jamane iyo la taliyaha dhanka arrimaha horumarinta gobolada xiriir kubadda cagta sidoo kale waxaan rabaa inaan fariin intii lagu wadaago birito adwaa la idmo tartankiiaa noo furmaa waxaan lagu furi doonaa kooxaha kale ah dayax iyo kobac kulanka ugu horeeya waa kulanka labaad waxaa noqon doonaa ciisediin iyo iftin kulanka saddexaadna daarusalaan iyo dalxiiska waxaan rabaa inaan haddirtaana nimanka nala joogo anoo fursaddan uga faa'iidaysanaayo jabane waa markii labaad uu yimaado magaalada beledweyne sida aragta uu quruxda badan ahaa laydinku soo dhoweeyey mar walba reer beledweyne waxay diyaar u yihiin inay xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed ay wax la qabsadaan waxaan jecelnaha inuu xiriirku si gooniya oo noo ogaado ounan u ogaan gobollada kale sababtoo annaga waxaan nahay dad xadaaraysan jecel sboortiska mar waliba garab taagan haddii aan annaga keliya inuu jacaylku uu naga muuqdo waa laga fiican yahay adinkana dhankiina waxaan rabnaa inaad xowhay isheeg fariintaas aada nooga gudbisaan xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed haddana waxaa nala joogo guddoomiyihii gobolka oo guddoomiye ku-xigeenkii gobolka nala joogo waxaan leeyahay asigane waa arkaysaa guddoomiye adiga waxaa tahay qof dhallinyaro ah dhallinyaradii waa ujeedaa garoonkii waxaa ka muuqdo iyo dayaca ka muuqdo mar dhowr maraad tagtay waad dareemi kartaa adinka naftigiinu kaalinta aad ka leedihiin inaad ka qaadatinaan rabaa bahda waxaan leeyahay inaan waxaa muhiimadda eh weliba dhallinta dheelayso inaan iskaashanno inaan isgarab istaagno inaan ku ekaanno maahan xiriir kubadda cagta soomaaliyeed aan wax ka sugno inaan kan gobolka loogu talagalay ee maanta baalkii maamulka gobolka inaan wax ka sugno maahan waa inaan garbaa isqabsanno waa inaan garoonka inaan dhisan karno waxaa kaloo garoonkaan haddeertaan u istaagin niman qurba jooge oo dhallinyaro reer hiiraane waxay iclaamiyeen in dhiso ay ku dheele waxaana dhisan kara gobol dad annagaa dhisan karno lacagaan iska arurno waa ku dhisan karnaa garoonkeenna boorkaas waa ugu bixi karnaa ilmaheenna waa loogu faa'iideyn karaa ilmaha dambe dhalan doona waa ugu faa'iidaysan karnaa marka waan usii istaagno inaan ku ekaana dheelidda mashaqaynaysa inaan usii istaagno inaan garoonkeenna dhisanno la taliyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed ee dhanka horumarinta gobolada xuseen maxamed jimcaale abkow iyo kaaliyaha xogayaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed maxamed cali jabane ayaa si wadajir ah u sheegay in xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed ay ka go-an tahay horumarinta isboortiska dalka
waxaa fursaddii ah maanta inaan goobjoog noqdo dharkan la qaybinayo waxaa kaloo fursaddii ah inaan mar labaad kusoo noqdo degmada beledweyne oo sanadkii hore aan ka qayb qaadanay qaybta horumarinta ee loo yaqaano cilmiga ama siminaarka oo xilligaasi siminaar la siiyey ka kooban saddex qeybood oo kale ahaa maamul iyo macalin iyo garsoor xiriir kubadda cagta soomaaliya mar walba wuu jecel yahay wuuna u taagan yahay horumarinta maamul goboleedyada waxa la wixii karankiisana ama juhdi ama awood uu leeyahayna wuu gelin insha allah aad ayaan ugu faraxsannahay inay kubadda cagta hiiraan oo hir shabeelle aan maanta joogno muddo dheer oo kasoo wareegtana qalab la guddoonsiiyey intaas la hayeyna maanta ay fursad naqatay in qalabkii loo qaybiyo kooxaha si ay biri uga ciyaaraan oo haddii ilaah yidhaah oo tartanka horyaalka kubadda cagta hirshabelle si toos ugu furbi doono lix kooxood magaalada beledweyne runtii xiriirka soomaaliyeed kubadda cagta dardargelinta oo ka wada horumarinta gobollada waa arkayseen dhaqdhaqaaqiisa iyo sanadkan inta howl ee la qabtay gobollo badan la tegey kuwo kalena la tegi doono haddii ilaa yidhaaho sida ugu dhaqsaha badan ujeeddada ugu weynna waxay tahay si loo kordhiyo tirada iyo tayada ciyaartooyda garsoorayaasha iyo maamulka gobolada dalka ciyaartooyda soomaaliyeed ee ku firirsan dhammaan gobolada dalka inta la gaari karo xiriirka soomaaliyeed kubadda cagta waxaa ka go-an in uu siiyo fursadaha lagama maarmaanka ah sidoo kale ciyaartooyda waxaa ku jira eh, kuwa ka faa'iidaysan kara tartamada kalidis- kala gedisan ee xulka qaranka sida under 15ka under 17ka under 20ka iyo seniorka ciyaartooydaas haddaan la aruurinin way ku dhumayaan meelaha ay ku joogaan gobolada way ku dhumayaan marka intaas waxaa laga heli kara waxaa waaye idinka inaad dhiishiin tartan fiican tartanka fiican xiriirka soomaaliya kubadda cagta wixii suurtagal ah waa idin siinaa waan idinku taageeraa gudoomiye ku-xigeenka gobolka hiiraan abuukar sheekh maadey ayaa waxa uu sheegay in isboortiska uu kaalin weyn ka qaato isdhexgalka dhalinyarada kan maamul gobol hiiraan ahaanna waxa uu sheegay inay ka shaqaynayaan sidii loo horumarin lahaa isboortiska gobolka hiiraan aadan ugu faraxsanahay maanta inaan xafladdan cagabka sbortsu lagu wareejinaya inaan idinkala soo qayb galo waa ognahay sbortsu muhiimadda uu noolu yahay xaqiiqdii gaar ahaan degmadan beled weyne ee garoonka hadda dhalinyarada ay ku ciyaaraan xaqiiqdii ma adiin qalmo garoon saas inaad ku ciyaartiin laakiin waktigaa nala gaariyo oo maaragtay ee, wakti badanaan aan maaragtay roog macmal aan u raadanay weli nooma suuradgalna inaan helna inaan helna waa rajaynayna mar dhow hadduu ilaahi yidhaahaa kubadda cagta waa la soconaa waa meesha ugu wanaagsan oo maaragtay ee, nabadda markaad aragta inay nabad ka jirta aad ogaanayso maaragtay ee, aad maaragtay aad u soo dhaweynayso xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
mahadsanid xuseen war goor dhoweydna soo gaarayna waxa uu sheegayaa in diyaarad ay hadda ku gubanayso garoonka diyaaradaha ee magaalada doolow ee gobolka gado sida ay xogo sawiro wataa ku heshay laanta af soomaaliga ee v o a diyaaradda ayaa nooceedu waxa uu yahay c waana diyaarad xamuul waxaana saakay ka tagtay magaalada muqdisho iyada oo sida xamuul ilowareediyo ayaa u sheegay v o eda in diyaaraddu uu diyaaradda uu dab qabsaday markii ay soo caga dhigtay garoonka diyaaradaha ee magaalada doolow ilaa iyo hadda lama sheegin wax khasaare nafeeda oo ka dhashay shilkan sidoo kale mas-uuliyiinta doolow ayaan weli ka hadlin shilkan iyo waxa sababay haatanna dhinacii cayaaraha waa kan cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada wararkeenii cayaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan koobka horyaalada yurub ee uefa champions league ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kulamo kale oo ka tirsan isla koobkaasina caawa la ciyaarayo haddii aan ku horeyno kulamadii xalay dhacay waxaa ka mid ahaa kii kooxda chelsea ay gooli waxba uga badisay kooxda malmo wolfsburg waxa ay labiyo hal uga badisay kooxda kale ee red bull zalsburg atlanta iyo manchester united oo ciyaaray labi-iyo laba ay ku kala baxeen cristiano ronaldo ayaana ahaa goolaliyihii kulankaasi kadib markii kooxdiisa uu laba jeer ka fujiyey isagoo u berbereeyay kooxda atlanta bayer munik waxa ay shan iyo labo ku dhufatay kooxda benfica dinamo kefna garoonkeeda waxaa uga badisay kooxda barcelona yuventus waxaay afar iyo labo uga badisay kooxda zenet st petersburg lilna waxa ay labiyo hal uga badisay kooxda sevilla oo garoonkooda ay ku booqdeen villarealna waxa ay labiyi eber ku garaacday kooxda kale ee young boys kulamadii xalay dhacay oo ahaa kuwii afraad ayaa ibraahim geedow cawaale oo ku sugan dalka britain kana faallooda arrimaha ciyaaraha aan weydiiyey wixii uga baxay waa mahadsantahay samakaab xalay dabcan waxaa la ciyaaray kulamada afraad ee wareega koowaad ee tartanka champions league ee guruubada Een, waxaana ugu muhiimsan marka la fiiriyo oo ciyaarahan isbeddel ku sameeyey kooxaha bayan munich iyo kooxada yuventus oo labaduba xaqiijiyay inay usoo gudbeen wareega xiga ee kala baxaya knockout-ka kadib markii kulankoodii afraad bay wada badiyeen bayan munich mar kale ay guul weyn gaartay iyadoo banfica ay ku garaacday shan gool levandeska ayaana isagana taariikh gaar oo shakhsiyadeed sameeyey kadib markii kulankan waa kiisii boqolaad waxaana uu dhaliyey golasha loo yaqaan hatrig oo ah ma saddex gool waxaana ciyaaryahankan hadda uu goolalinta afarta kulan la ciyaaray ku hogaaminayaa sideed gool waxyaabaa la yaab karan waxaa kamid a samakabo in soddon iyo labada kooxood ee wareegan gurbada ciyaaraya champions league shan iyo labaatan ka mid ah in uu ka isaga ka golal badan yahay oo sideed gool xataa aysan dhalin een, een, een, kooxahaasi waa waxyaabaha cajiibka ah Een, yuventus guul ay gaartay ayaa waxay u xaqiijisay in inay labayo toban dhibcood ay yeelato isla markaana ay usoo gudubto wareega xiga ee kala baxa inkastoo dhinaca horyaalka talyaaniga ay dhibaato ka haysato cristiano ayaa sidoo kale saameyn kala sameeyey kadib markii atlanti manchester united labaiyo laba ku dhamaatay uu labada goolba dhaliyey mar kale dhamaadka ciyaarta ayuu gool dhaliyey si lamida labadii kulani hore ee champions leaga ee atlanti villareal ay la ciyaareen manchester united oo gulo dhamaadka dhaliyey waxaana uu sii wataa ciyaaryahankan banigiisii fiicnaa ee champions leaga lagu yaqaanay barcelona ayaa guuley u baahnay dinami kiev ka gaartay iyadoo tababar la-aan ah waxaana gool uu vati daa'irkoodu dhaliyay ay kaga badiyeen dinamo kiev sidoo kale natiijooyinka waxaa kamid ah sevilla oo laga adkaaday oo liil garaacday waxyaabaha kale ee kulamadan laga xusi karana sidoo kale waxaa kamid ah samakabow in kooxda kubadda cagta ee liil ay wacadaro dhigayso oo sevilla ay garaacday waana kooxda haysata horyaalnimada faransiiska waxyaabahaasi ayaa ugu muhiimsanaa dabcan kulamadii xalay dhacay ee champions league iyadoo kulamo kale oo isla kulamadan afraad ee wareega koowaad ee gruubada ka tirsan caawa la ciyaari doono ay ugu muhiimsan tahay kooxaha liverpool iyo atletico madrid aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa ibraahim gedow cawaale oo ka faaloonayay ciyaarihii xalay dhacay kulamada kale ee caawa dhacaya ayaa waxaa ka mid a kan u dhexeeya kooxaha ac milan iyo f c borto real madrid waxay la ciyaari doontaa shakhtar dortmond iyo ayirkiis ayaa isku aadan liverpool iyo atlantic madrid ayaa is arki doona manchester city iyo club bruge ayaa is arki doona lebsig iyo b s g ayaa isku aadan trasbol iyo inter milan ayaa wada ciyaari doona halka kooxda sporting ay la ciyaari doonto kooxda kale ee basiigtaas natiijooyinkii kusoo kordha kulamadaasi ciyaaraheena dambe ayaad ku maqli doontaan dhegaystayaal wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
samakabi wararkii cayaaraha ayaan intaasi uga gudbaynaa mar kale ayaan dib ugu laabanaynaa dhinacii heesahaan maanta idinku talagalnay codka fanaanka cabdidiini ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteenii duhurnimo ee laanta af soomaaliga v o a waxaa idinla socodsiinaysay anigoo ah cashe ibraahim aadan intaan mar kale hawada kusoo noqonayno haddii aan laydmo waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo